إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فصل في في الحجم mancinta fasalkeedii weeye xajriga luqada xaggeeda waxaa la yidhaha almancu waa diidid waa diidid laakiin xagga sharciga waa mancu tasarufi fi lmaal waa in qofka loo diido maal inuu ku tasarufo luqada waa un diidid xajara waxa weye waa ka manciyey weeye laakiin xagga sharciga xajriga waxaa la yidhaha mancu tasarufi fi lmaal qofka in loo diido maal inuu ku tasarufo inuu maamusho inuu gado inuu soo gato inuu bixiyo sadaqeeyo in loo diido taasaa waxaa la yidhahdaa xajri mancin waxyaalaha kale waa ku tasarufi karaa sida dalaaqiyo kale iyo waxyaalaha la midka ahaa walxajru xajrigii kaa-inun calaa sitatin lix korkood ayuu ahaaday lix nuuc oo dadka ka mid ah ayaa xajriga lagu sameeyaa asabiyi ka bedelo sitada waana kasrisan yahay asabiyi sitadaa laga bedelaa asabiyi saqiirkii korkiisa ayuu ahaaday oo saqiir wax ma tasarufi karo wax ma gadi karo wax ma soo gado karo wax ma bixi karo ma tabaruci karo wax uu isagu maamuli karaa ma jiro qofka oo saqiirka ah wax uu maamuli karo ma jiro oo xoolo ku saabsan xoolaa laga hadla wax ma bixi karo wax ma gadi karo waxba weligiis wax sayidkii u ogolada qofkii weligiisa caruurkan waalidkiisii oo kale duu wax yar inta u dhiiba yidha waxaas ii soo gado wax yaroo aan cuslayn ah waa dhici kartaa oo iska fudaysi ahoo bayculmucaadaad waxa la yidhahdo iska noqonaya laakiin wax la yidhaahdo gadid caadi oo asagu keligiis wax la kali noqon karo wax gadi karaa ma jiro majnuunkii qofkii waalnaa ayuu ahaaday xajrigu korkiisa qof waalan wax ma gadi karo waxna ma bixi karo maal ma maamuli karo wa safiihi qofkii safiiha korkiisuu xajrigu ahaaday safiihi asagaa fasiray safiihi almubadiri oo ridridayey oo tuurtuurayey limaali maalkiisa safiiha maahan qof oo dabaalahon caqli lahayn oo sawira maahan ee waxaa loola jeedaa qof maalka ku bixina meelaan sharci ahayn qofka maalkiisii sigaarka ka bixina tobaakada ku cunaa qaadka ku cunaa qofkaas ma bannaano xoolihiisa inuu maamulo qaadiga waxaa laga rabaa inuu ka joojiyo maamulka oo idhaha waxna ma gada kartid waxna ma sii gadi kartid waxna ma bixi kartid xoolahaaga waa lagaa wareejiyey maamulka waa lagaa biilaa un wixii dhaqaale u baahan yaha tartiib loo siinaa hadal laaf xumayma lagu xanaaqima si degana xoolihiisa looga masruufa oo looga biilaa laakiin asagu xoolihii waa baabiina marka ma maamuli karo ma maamuli karo iyo walmuflisi qofkii cayrtoobay muflis waxaa la yidhaha alladii mufliska irtakabadhu ay karan kortay ama ay isdul kortay adduyuunu danyaalka muflis waxaa la yidhahdaa qofka daynta lagu leeyahay iyo xoolihiisa daynku badan yahay walow wax yarba ha noqdo inta badan qofka mar haddii daynka iyo xoolaha lagu leeyahay daynka lagu leeyahay iyo xoolaha uu milkiga u haysto uu leeyahay haddii dayntu badato qofkaas muflisaa la yidhaahdaa asagana qaadiga ayaa maamulka ka joojiya qaadigaa maamulka ka joojiya laakiin shardi waxaa quramada dadka daynta ku leh inay dalbadaan dadka daynta ku leh waa inay inta qaadiga u tagaan yidhaahdaan qofkan daynan ku leenahay xoolahan ku leenahay iyo wixiisana kuwan ku leenahaa badan waa in maamulka laga joojiyo markaasaa qaadigu maamulka ka joojina oo uu leeyahay saacaddan laga bilaabo xoolaha aad leedahay ma maamuli kartid ma gadi kartid qof ma sii kartid ilaa waa xaq dad leeyahay xaqaas dadkaa ku baaba'aya haddaan laga joojin qaadigaana iskale shaqadaas iyo walmuflisi mufliskii korkiisa ayuu xajigu ahaaday alladii mufliskii irtakabadhu ay karan kortay ama isdul kortay adduyuunu danyaalka walmariidi qofkii jiranaa korkiisa xajrigu ahaaday qofka jiran jirada laga hadlaa waa marad makhuuf ah waa marad laysleeyahay amau u dhintaa marad kasta maahan waa marad oo xoogaa laga cabsanayo inuu u dhinto maradkaas weeye walmariidi waa maradka laga hadlaa waa almakhuufi calayhi marad oo looga baqayo inuu u dhinto kaas weeye marad walba maahan qofku hadduu jiran nuucaasa jiran yahay maalkiisa qayb ka miduu maamuli karaa asaga kuwii hore la mid maahan kuwii hore maalkao dhan ma maamuli karin laakiin qofkan jiran maalkiisa saddex marka loo qaybiyo meel ayuu maamuli karaa labada meeloodoo kale weeye waxa laga manciyey oo ka mamnuuca inuu maamulo walmariidi mariidkii korkiisa ayaa xajrigu ahaaday fii maa shay ayaa laga mancinaa inuu ku tasarufo zaada ka siyaaday cala ulufi saddex meelood meel wixii ulud ka badan ayaa laga mancinaa uludka waa bixi karaa waad sadaqay karaa qof u hibay karaa waa dardaarmi karaa laakiin inta kaleeto ma la ogola tasarufkiisuna ma soconayo waa noo soo socdaa xugunkuye walcabdi addoonkii korkiisu ahaaday alladii addoonka lam yu'dan lahu aan loo fasixin fi tijaarati ganacsiga addoon aan sayidkiisii ganacsiga u fasixin wax ma gadi karo waxna ma maamuli karo asaguna waa nuucaas lixdan marka fiiriya lixdan xugunkoodiiuu mar kale kugu celinaa isku mid maahan qaar ka mida waaba iska saaran yaha manciga dadka mas-uulka ilaahay uga dhigaana xoolahooda haynaya waa qofkii sabiga iyo qofka waalan labadaas qofkii ilaahay mas-uulka uga dhigay ayaa haynaya cabdiguna xoolaba maleba ee xoolihii sayidka iyo waxaasaa laga ilaalinayey iyo mas-uuliyaduusan qaadi karin inuu wax ku maamusho kuwana qaadigaa saaraya kuwana qaadiga ayaa saaraya oo qofka safiiha iyo qofka mufliska labadaas qaadigu inuu saaro maahane cid kale xajir ma saari karto oo waalidkii dhale xataa xajir ma saari karaan ma saari karaan waalidka haddii caruurkan markuu qaan gaarayey oo uu noqday qof rashiid oo xoolihiisa maamulo kara xoolihiia lagu wareejinaa kadib wuxuu noqday mubadir kadib waxaa xajri saari karo maamulka ka jooji kara qaadi wey marka mufliskana qaadiyaa ka jooji kara oo dadka daynta kula waa inay dalbadaan qofka mubadirkaana qaadiyaa ka jooji kara labadaas marka qaadiyaa ka joojinaya qofka mariidkaana sharciga ka joojiyeyba oo hadduu xataa bixiyo dibaa loo soo celi doonaa ma soconaydo ma soconayo sharcigaa u diiday addoonku xoolo ma leh asagana dadku waa inay iska ilaaliya aysan la macaamilin ilaa inay ogaadaan in loo fasaxay inuu maamuli karo xoolo oo gadi karo maahane oo ganacsi loo fasaxay marka lixdan qof xajriga lagu samaynaa waa laba nuuc mid waxaa la idhahdaa shurica limaslaxati اlmaxjuuri calayhi labadaas xajri mid ka mid ah waxaa loo jideeyey qofka oo xajriga lagu samaynaya maslaxadiisa asagaa loogu danayna inkastoo dhammaan ay asaga dan u wada yihiin oo lixdaba dan asaga ugu jirto laakiin haddana maslaxadda weynanka badan saddex ayagay gaar u taho cid kaleba dan uguma jirto marka nuuca koobaad waxaa la nawcun shurica limaslaxati اlmaxjuuri calayh waa nuuc oo loo jideeyey xajriga qofkan xajriga lagu samaynaya dantiisa waa asabiyi wاlmajnuuni wاsafiihi ayaga unbaa xoolahooda la xifdina loo ilaalina saddexdaas waa sabiga iyo majnuunka iyo safiiha saddexdaas waxaa xajriga loogu samaynaa limaslaxatihim cid kale loogu daraymaa nuuca kalena waxaa la yidhaahdaa nawcun shurica limaslaxati gayrih asagaa xajriga lagu samaynaa kayrkiis maslaxadiisa xajriga loogu samaynaa aslaga maslaxadiisa kaliya maahan waxaa loo jideeyey shurica limaslaxati gayrihi sida kalxajri cala almuflisi xajriga lagu samaynaa qofka mufliska ee dayntiisa iyo xoolaha uu milkiga u leeyahay ay dayntu badatay xajrigaas waa limaslaxati اlghuramaa dadka daynta kuleh maslaxadooda haddii xoolihii uu sii maamulo xoolihiisiyaa dhammaana hadhow waxaa la leeyahay dadkii daynta kulaha meel wax laydinka siiya lama arko marka dadkaasaa xoolaha loo badbaadina mariidka xajriga lagu sameeyey oo la yidhi xoolaha marka saddex loo qaybiyo meel ayuu maamulo karaa meesha labada meeloodoo kale ma bixi karo meeshaas maslaxadda waxay ugu jirtaa waa limaslaxati lwaraa waa limaslaxati lwaraa dadka dhaxal kale maslaxadooda la ilaalina oo hadde waxaa laga cabsanaa in mataas uu jiran yahay xoolihii o dhan inuu dhaafsiiyo marka limaslaxati lwaraa ayaa xajriga loogu sameeyey addoonkana waxaa xajriga loogu sameeyey limaslaxati sayidi een laba kale ayaa sharaxa ibnulqaasimku ku daraya oo xajri ah oo sideedu ka dhiga waxaa ka mida raahinkii aan shala soo marnay raahinka marhuunka shaygan uu rahanta u dhigay ma tasarufi karo guryuu rahan u dhigay gaariyuu rahan u dhigay ma ku tasarufi karo kuma nacfi karo ma gadi karo qof ma sii karo waa laga manciyey maamulkiisa marhuunka uu rahanta u dhigay lima limaslaxati lmurtahini qofkan oo rahanta haysta oo daynta ku leh maslaxadiisa weeye kaas marka waa ka mid waxaa ka mid oo kaleeto shaarixu ku daray dadka xajriga lagu sameeyo xoolahooda oon maamula karin murtadka qofka markuu ridoobo muslimuu ahaa islaamnimadii waa ka baxay xajriyaa lagu samaynaa xoolihiisa ma maamuli karo xataa seke laga bixin maa shilin laga bixin maa la maamuli maa meelaa lagu xaraynaa hadduu islaamnimada ku soo laabto isagaa iskale sekena waa lagu leeyahay waa laga bixina markaas hadduu islaamnimada ku soo laaba waayo waxa weeyaan muslimiintaa iskale baytulmaalka lagu shuba sekena laguma laha de xoolahaas sekena laguma laha marka waxaa xajriga loogu samaynaa murtadkana waa limaslaxati lmuslimiin muslimiintoo dhan dantoodii la ilaalina si uusan xoolahan u dhaafsan ila ayagaa leh dhaxal isaga lama dhaxlo qofka murtadka lama dhaxlo oo dad dhaxalayaa ma jiraan marka labadaas nuuc uu qaybsamaa xajrigu limaslaxati اlmaxjuuri calayh mid loo jideeyey iyo limaslaxati kayri marka waa saddex waxa limaslaxati اlmaxjuuri calayhi loo jideeyey waxa loo jideeyey limaslaxati اlkayrna waa han waa shan oo waxay noqdeen shantaasu mufliskii iyo mariidkii iyo cabdigii iyo raahinkii iyo murtadkii shantaas limaslaxati اlkhayr ayaa xajriga loogu sameeyey wa tasarufu sabiyi sabiga tasarufkiisa hadduu waxgado wax bixiyo walmajnuuni majnuunka tasarufkiisa wasafiihi qofka mubadirka tasarufkiisa hayru saxiixin waa midaan saxiixba ahayn saddexdaas ayaga tasarufkoodu ma soconayo waxba waxba ma gadi karaan wax ma bixi karaan waxbay iga gadeen qofka yidha waxa laleey waxba ma gadaanba iyagu waxbay isiiyeen qofka yidha waxba ma bixi karaana laleeyi marka iyaga tasarufkoodu ma socdo kuwaas oo xoolama maamulaan kuwaas marka xajrigoodii wax tasarufa oo ka imaanaya lama arko ay samayn karaan markii xajri lagu sameeyo wax tasarufay xoola ku samayn karaan lama arko qofkii yidhaahda tasarufay sameeyeen waxbay iga gadeen ama waxbay siiyeen waxaa leeyahay maba ansixin waxba kama jiraan saddexdaas wax ma tasarufi karaan wa tasarufu lmuflisi qofka cayrta tasarufkiisii yasixu wa ansaxa fii dimati dimadiisu ku ansaxaa duuna acyaani maalihi maalkiisa canyaalkiisa ka sokay qofkan qof asagu mubadira ma ahayn qof oo rashiid uu ahaa marka waa daynoobay xoolihiisii iyo daynkii waxaa batay daynkii qaadigiiya marka xoolihiisii ka manciyey qofkaasu waa gadi karaa laakiin xoolihiisa ma gadi karo xoolaha uu leeyahay markii lagu sameeyey manciga xoolahaas mana gadi karo qofna ma sii karo laakiin mas-uuliyaddiisu wax ku gada kara oo maalan waa ganacsan kara qofkaasu see u ganacsanaa qofkan waa la yaqaanaa waa qof shaqaysan jiray suuqu tagaa baycusalamuu ku shaqaysana sidii aan shala soo marnay suuqu tagaa qof uu leeyahay badeecan kuu keena lacagisi badeeca nuucaas iyo nuucaas iyo nuucaas nuucaasaan kuu keena lacagtii keen lacagtuu ka qaada badeecadii ku doonana waa soo keena waa ka gadana waxa mas-uuliyaddiisaasu ku tasarufa amase waxa weeye xataa baycusalam kaliya maahan beeco naajisuu ku gadan karaa shaygaan meeqaad iga siinayda gaarigan aad meesha ugadayso intaasankaasi waa kaa gatay haya isi ana lacagta laba beri kadib kuu keenaye ila sarif maaha wa dhihi kara saase shaygii beecusalam maan hadbaa la gaday khalaas suuquu geyna waxbuu ka soo raadina oo soo celina mas-uuliyaddiisuu ku shaqaysan kara laakiin xoolihii cayntaayu hayey waa laga manciye kuwaas ma maamuli karo kuwaas gacanta lama aadi karo kuwaas dadka daynta kulahaa iskale ilaa markii la rabana waa loo qaybinayaaba waa loo qaybina qaadiga u qaybi doona marka asagu mas-uuliyaddiisuu ku tasarufi karaa waa ka duwan yahay sabigii iyo majnuunkii iyo safiihii waa ka duwan yahay wa tasarufu lmuflisi qofkii cayroobay ee xajriga lagu sameeyey tasarufkiisu yasixu wuxuu ku ansaxa fii dimati mas-uuliyaddiisa duuna acyaani maali maalkiisa daatooyinkiisa ka sokay wa tasarufu lmariidi qofka jiran tasarufkiisa fii maa shay uu ku tasarufo zaada ka badan cala huluثi saddex meelood meel mawquufun waa mid lagu xirayo oo lagu joojinayo calaa ijaasati اlwarahati warafada bannayntooda min bacdihi min bacdi mowtihi ay banneeyaan qofka jiran intuu jiranaa hadduu wax bixiyo waxaasu ulu hadday yihiin marka maalkiisa guud ahaan la isku qaybiyo ulu iyo wixii ka yar hadday yihiin waa siduu u bixiyey waa siduu u maamulay laakiin wax ka badan hadduu bixiyo ama dardaarmo markuu dhinto warafada hadday yihiin muطlaqu tasaruf oo ay idmaam khalaas waa socona tasarufkaas laakiin labadaa shardi wey muطlaqu tasaruf waa inay yihiin muطlaqu tasarufna waa soo ogaanay waa albaaliq alcaaqil alraashid waa qof baaliq ah caaqil ah raashid ah qofkaas ayaa wax idmi kara qof waalan hadduu ku jiro waa u dhammaata qof waalan hadduu ku jiro la sugiba mahade maba ma idmi karo saqiir hadduu ku jiro laakiin waa la sugaa intuu ka qaangaaro waa la sugaa intuu ka qaangaaro markuu qaangaaro lada ma ogosha waxaana waalidkaagi dardaarmaye ma ogol hadduu yidhaha khalaas wey marka waalidka hadduu ulus ka badan dardaarmay ama bixiyey dardaaran iyo waa isku mid qofku markuu jiran yahay hadduu yidhaahdo xoolahan markaan dhinto ka gadaal hebel hala siiyo hadduu yidhaah iyo hadduusan dhihin hebel haddaanba kusiiye qaado oo uu kadib dhinto waa isku mid waxaa la leeyahay intuu jirana wuxuu bixiyey dardaarayna lamid wada midi wixii marka ulus ka badnaada waa la joojina lasoo celina waxaa la leeyahay joojiye haddii dadka dhaxal kale kulli ay noqdaan dad oo muطlaqu tasarufa oo ay wada ogolaadaan khalaas markaas ay ogolaadeen ay soconaydaa ayagaa baxshe xaqan ilaa iyagaa lahaay hadday wada diidaan khalaas waa u dhammaatay ma soconayo uludkii wax ka badan ma soconayo waa la dhaxlaya haddii qaybu ogolaato qaybuna diiddo qaybta ogolaatay intay dhaxalka u lahaayeen xoolahaas aa go-ayda inta kalena waa la soo celina ilaa nasiibkoodii sadaqaysteene haddii mid saqiiruhu ku jiro kaas waa la sugaa ilaa uu qaangaaro markuu qaangaaro ama ogolaana ama bixina ka masaladaas sidaas weeye wa tasarufu lmariidi qofka jiran maamulkiisa fii maa shay uu ku tasarufo zaada ka badan calaa huluثi mawquufun waa mid lagu xirayo lagu joojinayo calaa ijaasati اlwarafati dadka dhaxalkale ee dhexaltooyada banayn ay banneeyaan ayaa lagu xidhayo ku xidhanya goormay bannaynayaan min bacdihi min bacdi mowti markuu xataa intuu jirana hadday yidhahdaan aabbe kulli annagaa raalliya tasaruf oo u tasarufo waxba tarime intaas amaandhaysko intaas inaan dardaarmaan rabi lahaa carruurtaydii may ogoshiin waa ku ogolna waxaa la leeyahay markaas ay wax ogolaanaya waxba ma lahayn laakiin marka uu dhintay milki jabriya ku yeesheen xoolihii markaasay idmi karaan day xataa markii hore idmaan oo markuu dhinto yidhaahdaan war waa ka xishoonnay haddii aabbahimaan war ku soo celi karay raalli ma ahayn wixii waxba kama jiraan maxaa markaas ayagu wax ma lahayn maxay maamulayeen waxaas xoolahaba ayagu markaas ma lahayna mogta waa xishooda hadde waalidkan ka xishooday anugu laakiin xoolayga waa rabil hadduu yidhaahdo khalaas xoolaaga haddaad leedaha laleey haddeer ama idan oo bixi ama qaado hadda ama bixi maan sababtoo ah markaas waxba ma lahayn hadday wax leeyihin markaas ay wax leeyihiin ama waxba ha bixiyeen ama ha diideen wa tasarufu lcabdi addoonka tasarufkiisu yakuunu wuxuu noqonaa fii dimatihi mas-uuliyaddiisu noqonaa yutbacu waa loo raacanaa bi tasarufkaas bacda cidqihi xoroobidiisa ka gadaal ayaa loo raa bacda cidqihi xoraynta la xoreeya ka gadaal ayaa loo raacana addoonka haddii uu ku tasarufo oo uu waxgato qofuu la macaamilay qof ayuu la macaamilay waxbuu ka gaday mana ahayn mid loo fasaxay ganacsiga oo sayidku uma fasixin khalaas waxaa la leeyahay xoolahaas xoolo male addoonku sayidkuna mas-uuliyaddaas qaadi maa addoonka haddii la xoreeyo ka sugo adiga khiyaarkaaga adaa kula macaamil xaad iskaga baari weyda addoon asalku waa inuusan wax maamili karin waxaa la rabay markaad la macaamilayday inaad xaqiijido tira war addoonkan ma loo fasaxay ganacsi horta yaa u fasaxay sidaas darteeda addoonka ma bannaan inaad la macaamisho adoon ogaanin in loo fasaxay ganacsiga haddii kaleetood la macaamisho hadhow waxaa lagu leeyahay haddaan loo idmin ganacsiga waxaa lagu leeyahay xoolaha xoolamale addoonsiisa sayidka xoolaha leh sayidkana kuma lihi isaguna hadda xoolamaba yeela kar intuu addoonyo wax alla wixii soo galay sayidka iskale marka waxaad adiga samaynaydaa haddii la xoreeyo waagaas u raaco waagaas dabagal markii la xoreeyo addoonka haddaan la xoreyna iska saba maxaa yeele adigaa xoolahaagii u qasday si oo kas ah adaa u baaba'shay ilaa addoonkan maxaa la rabaa addoon lalama macaamilo ilaa aad xaqiijido in tasarufka loo fasaxay haddii tasarufka loo fasaxo hadhow tijaaradaad ku leedahay xoolahaagii laakiin hal shay oo u bannaano xooluhu hadday nool yihiin maalan waxbuu ka gatay badeecuu ka gatay addoonkan lacagtanaa kuu keena ayuu yidhi xoolihii hatay nool yihiin addoon gacantiis ku jiraan waa qaadan kara wuxuu leeya origata waa isii xoola meelaad ka keenayda lama arkee hadduu xataa sayidka ku wareegey oo uu yidhaha sayida xoolahana soo gaba uu yidhaha isii xoola maliide sayidka uu ka qaadana ha wuxuu leeyahay xoolahan beecoodu ma ansixin anaa iska leh ma beecoodu ma ansixin isii uu leeyay marka laakiin haddii addoonkiiyaa qaaday addoonkii ku baabeen xoolihii gacantiisay ku baxeen khalaas waxaa laleeyahy adiga amu kaa dhacay waa may maxaa iskaga hubsan weyd in maamulka loo ogolaa in kale tasaruf maadan hubsan waagii la xoreeyay u raaco cidda cidna waa kumeliid kale faslun fi sulxi islaaxii ayuu u fasal yahay sulxiga halkan looga hadlaa luqada sulxiga waxaa la yidhaahdaa qaطculmunaasaca waa muranka in la gooyo dooda iyo muranka in la jaro sidaasaa xagga luqada la yidhaha qaطculmunaasaca dooda in la jaro sharcigana waxaa la idhaha caqdun yaxsulu bihi qaطcuhaa waa caqdi ama heshiis uu ku soo xasilayo muranka goyntiisu waa qaci qacigii muranka la goynaya heshiis uu ku imaanaya sulxiga loola jeedaa halkan waa caqdun yaxsulu bihi qaطcuhaa waa heshiis uu ku soo xasilayo muranka goyntiisa faslun fii sulxi yuu fasal yahay wayasixu waa ansaxayaa asulxu sulxigii maca aliqraari maca iqraari اlmudacaa calayhi kan wax lagu sheeganaa qirashadiisa la jirkeeda bilmudacaa bihi shaygii lagu sheeganayo uu qirto fil amwaali amwaasha xaggooda fil amwaali canil amwaali maalyaalka xaggoodana laga sulxtamo wayasixu waa ansaxayaa asulxu sulxigii maca aliqraari qirasho la jirkeed maca iqraari اlmudacaa calayhi qofkii wax lagu sheeganayey qirasho uu qirto la jirkeed bilmudacaa bihi shaygii lagu sheeganayo hadduu qirto sulxigu wuxuu ansaxaa waa markii qofkan waxa lagu sheegana uu qiran yahay ousan inkirsanayn waa markaas hadduuba inkirsan yahay markaas suli meesha kama imaan karo sulxi kama imaan karo mar hadduu inkirsan yahay waa inuu qirto xaqa lagu sheegana mudacaa calayhiga qofka oo wax lagu sheegana mudacaa bihiga shayga lagu sheegana waa inuu qirtaa fil amwaali canilamwaali maalyaalka xaggoodana laga sulxtamo iyo wamaa afdaa wixii gaarsiiye ilayhaa amwaasha maal iyo wixii gaarsiiye wixii gaarsiiye waxaa lamida dhiigagii oo kale qof had dhiig lagu lahaa dhiiggii qisaasu aha diya lagu cafiyey oo diya loo bedelay waa laga sulxtami karaa iyadana oo maadaama ladiyadii waa wacad qofkii waa lagu leeyahay waa qiranya marka dhiiggii asalkiisii dhiigba ha ahdo laakiin maal uu gaarsiin doonaa oo diyu isku bedela ama ha ahaado diye oo kaamila amase ha ahaado daqare marka maal iyo wixii gaarsiiya intaba sulxu waa ku bannaanya intuba sulxu waa ku bannaanya maal iyo wixii maal gaarsiiya sida qofaa qof dilay qisaastiya lagu lahaa waxaa lagula sulxtamay maal inuu baxsho diyadii u baxsho waa ku bannaanya marka wamaa afdaa ilayha waa dhiiggii wa huwa sulxigu nawcaani duu nawcayni laba nuuc midu saaxiiba weeye sulxigu waa laba nuuc ibraa-un sulxu ibraa-in beryeelidda sulxigeedii wa mucaawadatu wa sulxu mucaawadatin bedel qaadashada sulxigeedii sulxigu waa laba nuuc midna waxaa la idhaha ibraa sulxulibraa waa beryeelidda oo mudacaa calayhigii qofkii xaqa lagu sheeganayey ayaa xaqii wax ka mida laga cafinayaa oo laga beriyeelaa iyo walmucaawada wa mucaawada waa sulxu mucaawadatin iyo ciwad qaadashadii ciwad qaadashadiina mudacaa calayhiga xaqii lagu sheeganayey ayaa wax kale looga bedelana maalan waxaa lagu lacaga lagu lahaa lacagtii bixi waayey waxaa lagula suluxtamaa inuu guri baxsho ama boos bannaan baxsho ama baabuur baxsho ama raashin kale baxsho ama dhar baxsho wax kalea looga bedelana waa sulxu mucaawada xaqii lagu lahaa ayaa cayn kale looga bedelana labadaas nuuc wey marna xaqiyaaba qayb uu cafinaa marna xaqii cafimaa laakiin wax kaluu uga qaadana labadaas nuucu noqona wa huwa sulxigii nawcaani duu nawcayni laba nuuc midu saaxiiba weeye ibraa-un sulxu ibraa-in baryeelidda sulxigiisii wa mucaawadatun wa sulxu mucaawadatin bedel qaadashada sulxigiisii falibraa'u baryeelidda iqtisaaru waa qofku inuu ka gaabsado min xaqi xaqiisii wax ka mid ah calaa bacdi gobolkiisna uu ku gaabsado xaquu ku lahaa xaqiisii daynkii uu ku lahaa qaybu uu u cafinaa qayb ayuu leeyahay qaybtaas waa kuu cafiyo waa ku siiyey qaybtii kale aad isii doontaa qaybtii kale isii laakiin ma dhihi karo shardi waxaa qaybtii kale inaad siido melyanu kulaa markaasuu leeyahay shan boqolan kuu cafina laakiin shardi waxaa shanta boqol kale inaad siido taas maya shardi maba gelo kan waxaan haddaad cafinaydo waa inaad shardi la-aanad sii dayne shantii boqoloo kalean kaa rabaad leedahay laakiin dhihi maydi markaad shanta isiido markaasaan kuu cafiyo taasaa la diida taasaa la diidaya nuuc kalaa ka soo baxaya oon bannaanayn markaas falibraa-u fa sulxu libraa'i beryeelidda sulxigiisu ikhtisaaru waa qofka ka gaabsashadiisa min xaqihi daynkiisi wax ka mida uu ka gaabsado calaa bacdi gabal ka mida uu ku gaabsado qaybuu cafinaa qaybuu qaadanaa walaa yajuusu ma bannaana tacliiqu tacliiqu ibraa ibrihii ama beryeeliddii in lagu xidho calaa shardi ma bannaana waxaasaad ii qabane intaasaan kuu cafina waxaasaad ii qabane intaasaan kuu cafina aduguna waxaasaad ii cafine intaasaan kuu cafina laakiin waa shardi markaad waxaas isido weeye shardi in lagu xidhaa ma bannaana shardi in lagu xidhaa ma bannaana ma bannaana ma bannaana waa cafiyey waa inuu yidhaha waa kuu daayey qaybtaas qaybtii kaleeto waa kaa rabaa isii saasuu leeyahy laakiin waxaan kuu cafinayaa marka aad isiido oo shardigaas uu ku xidho taas wey midaan la ogolayn taas lama ogola wlmucaawadatu wa sulxu lmucaawada bedel qaadashada sulxigeedu cuduuluhu cuduulu shaksi waa qofku inuu ka leexdo can xaqii xaqiisii xaqii uu ku sheeganayay qofkaanuu ka leexanaa ilaa kayrihi wax kalu u leexana guriyuu ku sheeganayey ama guriga qayb ka mid ah wuxuu lehay dhar iisi dhar iisi waraanu guri mahayo haye dharkan wax iga si dharkan u qaado marka xaqii uu ku lahaa waa ka leexday nuuc kalu u leexday waa wax kala fududayn dadkii si ay xoogaa mushkiladii loo xaliyo dooda loo joojiyo marka mucaawadada xaqii uu ku lahaa cayntii uu ku lahaa yuu ka leexana cayn kale uga bedelana cayn kale uga bedelana cuduuluhu waa shaksiga leexashadiisa can xaqii uu ka leexdo ilaa kayrihi wax kale uu leexdo maalan guriyuu ku lahaa ama guri qaybt ka miduu ku lahaa markaasuu leeyahay haye gurigii waxaan kaa rabaa intaasoo maro ayaad iiga gadane ama lacag intaas le-eg ama waxa weeyaan baabuur ama wax kale adugu nuuc kale u leexana nuuca marka waa bee wa waa bee maxaa xaqi uu ku lahayu gadaa wayajri waxaa ku dareersanaa calayhi nuucan xukmulbayci xukunku beeca shuruuddii beeca la fiirina marka shuruuddii beeca ku soconayda wa dhammaan axkaamtii beeca ka radi bilcaybi wa manci tasarufi qabla alqabdi haddii marka uu cayn kale uga gato hadhow ceebu ku soo baxdo waa be caadiya ceebtii waa ku soo celina wuxuu leeyahay shaygaad wax iiga gadatay ceebtaana ka soo baxday marka axkaamtii beeca ku dareersanayda haddii ceeb lagu arko waa la soo celina sidaasoo kale intaan lagu wareejin qofku kuma tasarufi karo marka ay ku heshiiyeen gurigii waxaan kaa siistay aad igu leahaad gurigaas kale ama booskaas kaloo bannaan intaan lagu wareejin ma maamuli karo ilaa badeeca la gada intaan la wareejin lama maamulo waa nuucaas wayajuusu waxaa u bannaan lilinsaani qofka an yushrica inuu la baxo rawshanan garab fii dariiqin waddo naafidin fulaye waddada laba loo qaybiyaa waddo weyn oo gudbaysa iyo waddo yaro ti oo inta jidka ka soo leexato saas ugu soo goodo xaafadda midkaan oo gudbayo shaarica midkaan oo gudbaya dariiq naafid aha la yidhaahdaa shaaric ayaa la yidhaahdaa kaas qofkii gurigiisu ku soo jeedo waa la bixi karaa garab garab waxaa la yidhaahdaa waa balbalo guriga inta tiirar lagu mudo oo kor laga daboolo hoosna ma dhisno waa wadda waa la mara hoos waa la mara hoos ma dhisan kartid waa dhulkii waddada ahaa ma bannaano inaad dhulka dhistaa laakiin balbalaad kor ka samaysan kartaa oo waddada ka korayda waddadii ka korayda balbalalaad samayn kartaa laakiin shardigeeda fiiri shardigay leedahay wayajuusu waxaa u bannaan lilinsaani qofka an yushrica inuu la baxo rawshanan garab fii dariiqin wadduu kula bixi karaa dariiqoo naafidin gudbaya bixaysu meel laa yatadararu uusan ku dhibtoonayn almaaru qofka maraya bihi waddadaas waxaa shardi ah garabkaas aad la baxday waddada ciddii loogu talagalay inay marto inaysan ku dhibtoon haddii dad loogu talagalay oon loogu talagelin gaadiid kale waxaa la rabaa qof madaxa alaab ku sida inuu mari karo isagoon dhibtoon oon leexleexan oon foorarsan qof madaxa alaab ku sida oo alaabta qof uun madax ku qaada tan ugu dheh waa inuu la mari karo hadduusan la mari karinoo markuu wadada meesha maray foorarsadu dhibtoodo waa xaaraan garabka haddii loogu talagalay dameeraha iyo fardaha iyo geela inay maraan waxaa la rabaa rati raran rarka ugu dheer raran rarkaas isagoo saaran waa inuu mari karo meesha oo garabka hoos mari karo hadduusan hoos mari karin oo ratigii marka la raro rarka korkiisu uu qabanayo dhismaha waa xaaraan ma bannaana haddii loogu talagalay baabuurta caadigaah waa weyn inay marto baabuurka ugu dheer rarka ugu dheer marka la saaro waa inuusan gaari karin hadduu gaaro waa xaaraan waana qaadicu dariiqnimo iyo waddo la gooyey marka garabkaas dhulka kuma yaallo gurigaaga derbigiisuu ku mudan yahay laakiin waddada korkeedu saas ku yahay dallad camal weeye dhulka ma taabto dadku marka waa hoos marayaan waddadii marka dantii loogu talagalay qabee waddadu wax ka mancinaaya male maxaa le hoos kama dhisna laakiin dallad camal weeye balbalo weeye koruu ka dhisan yahay garabkaas waa la ogol yahay shardigaasaana lagu ogolyahay walaa yajuusu ma bannaana huwa ishraacu rawshani garab in lala baxo walaa yajuusu ma bannaana ishraacu rawshani garab in lala baxo fi derbi wadada almushtaraki mushtaraga ah waa dariiqa yarkaa tiiga midkaan yarkaa unta soo leexday meeshaan ku go-a kaasaa la yidhaha derbi mushtarag ah kaas asaga garab kulama bixi karti waa mamnuuc wey ilaa biidni shurakaa'i inta kula leh inay kuu fasaxaan maahane waxaa la fiirinaa dariiqan inta wadada uu uga soo leexday meeshu wadada uga soo leexday waxaa la yidhaha ra'su derbiyaa la yidhaha meeshu waddada uga soo leexday ra'su derbiyaa la yidhaha wixii adiga xaggaas waddada kaa xiga idan kama rabtid waxbaa weydii maydid laakiin meeshaan uu ku dhammaaday tiiga ku noqday dadka kaa xiga gurigaaga ka bilow iyo guriga ka soo hor jeeda inta kale ee guriga xagga ka xigta dhammaan haddaysan kuu fasaxin ma la bixi kartid dhammaantood waa inay fasaxaan dhammaantood waa haddaysan kuu fasaxin halkan garab kalema bixi kartid waddadaan yartaa tiidaa si gaara loo ilaalina in lagu dhibtoodalama laakiin wixii adiga gurigaaga xagga waddada weyn ka xiga oo meesha waddadu ay waddada uga dhaxaydo taas la weydiima ayaga xaqna kumale inta xagga kaa xigta wayajuusu waxaa bannaan taqdiimulbaabi albaabkii in la hormariyo fii derbi lmushtaraki derbigii mushtaragga ahaa waxaa loo hormarinaa ilaa ra'si derbi gurigaagu wuxuu ku soo jeedaa dariiqan yarkawtiga markuu ku soo jeedo albaabad waxaad ku laheed dhinaca meel ka mida guriga oo waddadan tiiga ku soo jeeda albaabkaas wuxuu xigaa dhinaca waddadu ku dhammaanaydo albaabkii inta iska xirto aad albaab kale waxaad kala baxee dhinacan waddada madaxeedu ka soo bilowday jidka kale u dhacda meel xagga dhinaceeda xigta waa lagu ogolya adoon qofna weydiinaaba lagu ogolya taas laakiin shardi waxa albaabkii hore inaad xirto laba albaab isku darsamaydi kii hore waa inaad xirto markaasaad kan furane laakiin maxaan la ogolayn albaabkaagu wuxuu xigay dhinacan oo ah ra'su derbi waddadu meeshay ka soo leexatay xaggeeduu xigay ta kaas soo xirto ayaa dhinacan ay u dhammaahayda xaggeeda albaab kale kala bixi rabtaa taas idanay kaa rabtaa inta kula leh waa in lasoo ay idan laga wada keeno wayajuusu waxaa bannaan taqdiimulbaabi albaabkii in la hormariyo oo halkee loo hormarinaa ilaa ra'si derbi dhankan oo waddadu ka soo bilaabatay halkaas waa u hormari kartaa inta kii soo xirto albaabkii hore inta xirto aad xagga u sikanayn gurigaaga derbiga uu ku leeyahay waddadan awal geeskaas waddadu ay u dhammaahaydaa albaabkaagu ka furnaa ta iska xirto aad dhankan kale oo waddadu dhinaca ay ka timaaddo xigta aad albaab kala bixi kartaa haa waa lagu ogolyahay biduuni idnin adoon qofna idan weydiin haddaad midkii hore soo xirtay wey wayajuusu waxaa bannaan taqdiimulbaabi albaabkii in la hormariyo fi derbi lmushtaraki ayuu ku bannaan yahay ilaa ra'si derbiya loo hormarinaa walaa yajuusu ma bannaana taakhiiru in dib loo dhigo ilaa biidni shurakaa'i inta shirkada kula ah idankooda maahane dibdhigiddu waa kii tii cagsigeed wey awal waddadaadu waxay ka furneed guriga derbiga dhinaca oo waddadu ka timaaddo meesha uu gurigaaga waxa weeyaan iyo waddadu ay iska saarmaan dhankaas uu waddadu ka soo leexato do waddada kale uga dhaxdo halkaas albaabku kaaga furna inta kan iska xirto aad waxaa rabtaa geeska kale albaabka inaad ka furato oo dhinaca waddadu u dhammaahayda xiga maya kaas idanay kaa rabaan wax alla waxaa kaa xiga waa in idan laga keeno waa in idan laga keeno faslun wa sharaa'id اlxawaalati arbacatu ashyaa xawilaada shuruuddeedu waa afar shardi xawilaaddaa tiqiineen maahan lacag la soo xawilaayo maahan oo la leeyahay hebel milyan lacaga sii tii maahan laakiin waa nuuc kaleoo xawilaada waa nuuc kale oo xawilaada waa nuuc kaleoo xawilaada xawilaadda waxaa tusaale saddex qof ka yar ma dhex mari karto saddex qofay dhex marayda maalan waxaa tira mid caliyaa la yidhaah midna zaydaa la yidhaah midna camara la yidhaah bal saddexdaa noo fiiri cali wuxuu dayn ku leeyahay zayd melyan lacaguu ku leeyahay oo toban maalin kadib inuu siiyo ay ku ballameen zayduu ku leeyahay zaydna camaru wuxuu ku leeyahay melyan lacaga oo ay ku ballameen toban maalin kadib inuu siiyo xawaalad halkaasay ka suurtogeli kartaa marka zayda wuxuu leeyahay caliyo daynkii aad igu lahadoo melyanka ahaa asagoo kalaan ku leeyahay camare orod camar ka doono anaa camar kule melyane weliba waktigaad aad igu ballamidayaana waktigaasaan kula ballamee ka doono ninkaas caliya oo laleeyahay hebel ka doono ninkaas laleeyahay hebel ka doono waxaa la yidhahdaa muxtaal aa la yidhaha magaciisa muxtaal waa midka la xawilay orod ka doono camar aa la yidhi orod camar ka doono zayd oo leh daynkii camar ka doono oo ninkan xawilayana muxiil aa la yidhaha muxiil waa midkii uu xawilay muxiilaa la yidhaha ninkaas camara oo laleeyahy orod wax ka doonana muxaalu calayhi aa la yidhaha kii wax lagu xawilay muxaalu calayhi saas darteeda arkaan اxawaalati sitatun arkaan اlxawaalati sitatun arkaanta xawilaadu waa lix waa lix muxiilun midka wax xawilaya waa zayd oo leh caliyow daynkaad ugu leed orod camar ka doono muxiilun kow waa muxtaalun iyo midka la xawilaya oo xawilmaya oo aadaya camar aadaya kaas muxtaal aa la yidhaah wa muxaalun calayhi kan wax lagu xawilayo waa camar waa midka la leeyahy orod wax ka doono muxaalun calayhi aa la yidhaha wa daynu اlmuxtaali cala اlmuxiili midkan la xawilaya waa shardi inuu dayn ku leeyahay muxiilka uu xawilaya waa waa ruknigii afraad wey wa daynun wa daynun lilmuxiili cala almuxaali calayhi muxiilkuna waa inuu dayn ku leeyahay muxaali calayhiga ee qofuusan dayn ku lahayn ka doono hadduu leeyahay lama yidhah xawaalad mana ansaxaydo waa inuu dayn ku leeyahay wa daynun lilmuxiili cala almuxaali calayhi lix waxaa ku ah siiqada marka lixdii waa kuwaas arkaantii waa muxiilun wa muxtaalun wa muxaalun calayhi wdayn lilmuxtaali cala almuxiili wadaynun lilmuxiili cala almuxaali calayhi wa siiqatu waa lixdaas siiqadaa laba aho qabuul iyo iijaab ah marka toddoba saasna culummada gobol uga dhigaan laakiin waa lix xaqiiqadu siiqada maxaa yl hal siiqa la yska yidhaahdaa qabuul iyo iijaab inay ka koobanta waa la fahma intaas marka hore haddaan la fahmin hadhow lama fahmaayo sharaa'idda iyo qaabkay u socdaa lama fahmaayo faslun fi lxawaalati yuu fasal yahay wa sharaa'idulxawaalati xawaalada shardiyaalkeedu arbacatu ashyaa waa sheeyaalo afara rida almuxiili midka waxawilaya waa inuu raalli midka dhahaya orod u doono hadda zaydan ku magacowno oo le orod camar u doono lacag hataad ugu leheed raalli waa inuu yahy haddii la qasbo la yidhah waryaa ku xawil lacagtii aad camar ku leheed ninkaan caliya dayn kugu leeyahay waa inaad u dirta camar ha ka qaatee waa dulmi mana ansaxayo maxaa ydhaha qofkan inuu daynta bixiyaa lagu leeyahy ee inuu camar dadka u diro laguma laha xaq looguma leh xaq looguma leh marka rida almuxiili kan waxay wilaa waa inuu raalliy wa qabuulu lmuxtaali midkan la xawilayaana waa inuu aqbalo hadduu yidhaahdo qof kale aadi maayo adaa iga qaadee daynkaygiisii xaq u leeyay laguma qasbi karo sidaas darteeda hadduu aqbalo oo la kala wareego oo kii wax ka soo waayey kan kuma soo laaban karo marka mar kore u bannaanta inuusan aqbalin laakiin hadduu aqbalo xataa markuu tago u diido war waxna ku sii maayo ordayga tago waxna iiba dhiibani khalaas ma soo laaban karo maxaana marka hore wuxuu iskaga xidhi waayey meel adag wuxuu dhihi waayey anuu adaa wax iga qaaday mana aadaayo haddii kale iigee meel iiga saar ha dhacdaba midka loo diray mid wax laga qaadi kara maha waa mid qabqable marka hadduu aado khalaas wey dib dambe kan uguma soo laaban karo marka marka horu xaq leey inuu yidha aadiba ma marka waa shardi inuu aqbalo hadduusan aqbalin laguma qasbi karo xoolaha asagaa ka qaaday waa inuu siiyo shardiga oo saddexaad wa kownulxaqi xaqi inuu yahay mustaqiran mid ku sugan fi dimati mas-uuliyadda waxaa la rabaa xaqii in lagu leeyahay oo midkan muxtaalkaana muxiilku xaqa ku leeyahy muxiilkuna muxaalu caleyga ayuu xaqii ku leeyahy marka waa inuu mustaqirkan hadda waxaa loola jeedaa shay xaq hadda laasim ah ama laasimka u socda xaggiisa oo laasimi doona xaq hadda laasim ah sida gabadhii oo ninkii la guri gashay meherkeediio kale waa laazim marna dhici ma ama se xaq laazimi doona sida gabadhii meherkeedii oon weli la gurigeynoo ninkii aysan isarag ma laazim maaha ilaa waxaa dhacda haddadii ay kala tagaan qabla dukhuul nisa dhaca soo maa laazim marka hadda maaha laakiin waa luzumi luzuumi doonaa marka hadda mustaqirka saasaa loola jeeda ee macnihii loo isticmaali jiray istiqraarka oo ma loola jeedo haddeer ma loola jeedo istiqraarka waxaa loo isticmaalaa maa laa yatadaraqu suquudu ilayh waxaan marna inay dhacan dhici karin ayaa asaalatan loo isticmaalaa marna waxaan dhicitaan ku imaan karin xaq aan dhicitaan ku imaan karin hadda kaas loolama jeedo loolama jeedo gabadhii aan weli ninka aysan isarag meherkeeda oo lagu nikaaxiyey inuu dhacaa dhici karta qayb ka mida soo maa kaasoo kale xaq mustaqira lama yidhaha asaalatan laakiin haddeer meeshaan mustaqir waa ku jira wa kownulxaqi xaqa inuu ahdo mustaqiran mid ku sugan fi dimati waxaa kaloo shardigii afraad ah waraabic waitifaaqu maa dayn inuu iswaafaqo fii dimati lmuxiili kan waxawilaya mas-uuliyaddiisa ku sugan iyo walmuxaali calayhi kan wax lagu xawilaya kan dimadiisa ku sugan waa inay iswaafaqaan oo ay isku waafaqaan filjinsi jinsiga waalqadri qadarka waannawci nawca waalxuluuli xaaloobidda wataajiiri dibdhigidda kulli waa inay isku waafaqaan waxaa la rabaa inay iswaafaqaan oo midkan waxawilaayoo le hebelka doono daynta lagu leeyahay iyo hebelka uu dadka u dirayo daynka lagu leeyahay waa inay iswaafaqaan jinsiga qadarka uu la egyahay daynku nawca uu yahay waa inay isku waafaqaan waktiga la bixinayo lagu ballamay waa inay isku waafaqaan hadda xuluulku waa haddeer ta'jiilkuna waa dib muddo dambe meesha waa inay iswaafaqsan yihiin waa inay iswaafaqaan watifaaqu maa dayn waa inuu iswaafaqo waa inuu iswaafaqo fii dimati lmuxiili kan waxawilaa mas-uuliyaddiisa ku sugan oo lagu leeyahay walmuxaali calayhi iyo kan wax lagu xawilaya midka lagu leeyahay maxay isku waafaqayaan fii jinsi waa inay isku jinsi yihiin weliba qadarkana ay isla eg yihiin wa nawci nawca waa inay isku waafaqaan walxuluuli xaaloobidda hadda haddii mid ka mida laga rabo kan kalena markaas waa inuu yidhi xaaloobidda waa hadda waxa la bixinayo waa ta'jiirina waa mu'ajalo waa dibdhigidda waa inay isku waafaqaan hadday muddo leeyihiin oo muddo loo qabtay waa inay isku muddo yihiin wa tabra'u beriyay ku noqone bihaa xawilaadda dimatulmuxiili midkan uu xawilay dimadiisu haddii xawilaadan uu ogolaado muxtaalku oo uu xawilo beri uu ka yo daynkaas kuma dib dambe uguma soo laaban karo wa tabra'u beriyay ku noqoneen bihaa bisababi alxawaala dimatulmuxiili wuxuu beri ka noqonaa can dayni lmuxtaal midkaas uu xawilay daynkiisii beriyu ka noqona wa kadaalika muxaalu calayhiguna wuxuu beri ka noqonaa min dayni lmuxiil kii muxiilka ahaa oo ku soo xawilay kaas daynkiisa isna beryu ka noqona isna beryu ka noqona ee ma dhii kara anigana si kii aan kuusoo dirayna si waa qalab midkaa wax lagu xawilaya asaga inuu raalli yahay lama shardiyo daynkaad ugu lahayd hebelan kuleeya ka doono ma dhii karo marka laga doonto saad aniga hayga sooda aniga isaga xawil asagu ha ii yimaado ma dhii karo waa dulmi maxaa yeelay maadaama daynka lagu leeyahay qofka daynta kule labu xaq u leeyahy inuu asagu gacantiisa wax uga qaato iyo inuu wakiil soo dirsayo iiga soo qaad labadaba xaqu ku leeyahy ila xaqi asagaa leh marka asaga inuu raalli yahay la fiirima ma dhihi karo aniga adaa wax iga qaatay aduu wax iga soo doonto aniga xaq haddaan kugu leeyahay inaan anugu kaa soo doontana ii bannaanta inaan qof usoo dirsadona ii bannaanta saan rabaan kaaga guda kara xaqayga marka asaga riladiisa ma la fiirinayo wallahu subxaana wa tacala aclam sala allah wasalam wbaarak calaa nabiyina mxamed